Isku duwaha caafimaadka gobolka Hiiraan Xasan Axmed Barqale ayaa maamulka isbitaalka degmada Matawaan ku wareejiyay baabuur ambalaas ah oo loogu talagalay in loogu adeego bulshada. Madasha wareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ah odayaasha dhaqanka, dhaqaatiir, maamulka guud ee isbitaalka degmada Matawaan. Isku duwaha caafimaadka gobolka Hiiraan Xasan Axmed Barqale ayaa maamulka isbitaalka Matawaan ugu baaqay in ay ilaashadaan gawaaridan.
mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba ilaah mahad iska leh alxamdulilah uma walxamdulilah marka taa laga soo tago idinka mahad celinayna odayaasha qiimaha badan sida wanaagsan ee waqtigiina noogu hurteen sidoo kale maamulka degmada oo gudoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha iyo nolol joogaad adinkana waa mahadsantihiin saraakiisha tiimka caafimaadka haddee noqon lahayd dmoga degmada agaasimaha isbitaalka iyo bahda kale ee caafimaadka ee isbitaalka shaqadiisa quruxda badan soo bandhigo islamarkaana habeen iyo maalin u tahay muhiimadda waxaa waaye ambalaastaas inaan dhammaantiin wada ilaashano ama qof yar ha noqdo ama qof weyn ha noqdo ama maamul ha noqdo ama maamulka cid walba oo maamuleh waxaa howsheeda iyo dadaalkeeda iyo dadnimadeeda ay ku sii xirintaa odayaashan waaye odayaashana muhiimaday u leeyihiin deegaan iyo degmo iyo guud ahaan soomaaliyaba waa la garanayaa adeeryaal waa idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan oo ballanqaadka wanaagsan ina wax la wada ilaaliya aan noogu ballanqaadeen ambalaaskaas qof ma lahan qof ma lahan dhammaanteen bahda caafimaadkaan nahay dadaallo dadnaba madax oo madaxdayna iyo annagaba guud ahaan wasaaradda caafimaadka wax unbaa soo bilaabna laakiin dhammaanteen ambalaaska inay naga dambaysaa rabnaa annaga ama waa dhaqaaqi doonnaa oo baawuurkeenna meelo kaleoo qurxanoo ka saraysa meesha joogna u tagi doonaa ama dad kaleoo naga fiicana ama imaan doona isbeddelaa imaana ama malakamooda allena waa dhiman doonaa laakiin ambalaasta ina dhammaan heer ma tabaan ambalaasay wada leeyina wada ilaalinayaan dhanka kale madaxa caafimaadka degmada matawaan aamine daahir canshuur ayaa ka mahad celisay gawaaridan la soo geersiiyey waxaan soo dhaweynaynaa oon aada ugu faraxsannaha maantay degmada matabaan isbitaalkeenni inaan helnay ambalaans ambalansaas ay iska kaashadeen maamulka hirshabeelle iyo hay-adda saf children wasaaradda caafimaadka dhammaantood waxaan leeyahay soo dhowaada guuliga gobonimo aada aan ugu faraxsannahay ambalaastan maantay naloo keenay waajibaadkeeda iyo waxa ay tahay sharuudaha dadka dhanaan ka hadlay waxaan xaq u leenahay gebigan inaan samayno wax la yidhaha lahaansho inaan wada ilaashanno inaan kulligeen aan ku dadaalno in maaragtay waxyaabaha ka baxsan waxyaabihii loogu talagalay sharuuday leedahay inaan loo isticmaalin marka waxaan idin leeyahay soo dhowaada salaamu calaykum gabaaridan ayaa qayb ka ah qalabka laga iibiyey mashruuca damal caafimaad ee laga fulinayo deegaanada maamulka hirshabeelle